إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warka duurnimo qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan ka tirsan ciidanna uu hogaaminayay daahir amiin jeesow ayaa lagu dilay weerar nafurnimo ah oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose xasan sheikh ayaa qiray inuu kusoo jabay dagaalada galgaduud iyo mudug xilli uu isaga soo guurayay magaalada dhuusamareeb uu sheegay inuu gobolada dhexe ka xoreynayo ku dhowaad toban askari ayaa dowladda federaalk looga dilay weeraro ka dhacay wilaayada hiiraan iyo bartamaha soomaaliya dowladda federaalka ah ayaan ka tacsiiyeen ciidamadii looga laayay deegaanka baruujiyada ee gobolka galgaduud iyadoona ka been sheegtay xaqiiqada dagaalka oo sawiradiisa lasoo bandhigay mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa xarakada shabaab mujaahidiin ku eedeeyay in haweenka ay farto xijaabka una furto madaaris diinta lagu barto wilaayada islaamiga ah hegado ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay deegaano u dhow magaalada baardhere beesha luwaay ayaa soo gebagabaysay dowro muddo socotay taasi oo wax lagu barayay macalimiinta wax ka dhiga madaarista ay dhigtaan ubadka beesha haweeney ka tirsan booliiska kenya ayaa magaalada ildoret ku dishay ninkeeda من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan ku dhowaad labaatan ka tirsan ciidanka uu hogaaminayay daahir amiin jeesow ayaa lagu dilay weerar nafurnimo ah oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose muxsin xasan ayaa inoo haya daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ayaa si dirqi ah uga badbaaday weerar nafurnimo ah oo lagula beegsaday deegaanka yaaq bari weyne oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weerarka oo ahaa mid aad u culus ayaa waxaa ku nafwaayey ugu yaraan labaatan ka tirsan ciidamadii iyo maleeshiyaadkii la socday daahir waxaana ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan goobjoogayaal ku sugan yaaq bari weyne ayaa sheegaya inay maqleen jugta qarax aad u xoogan oo aanay horay noociisa u maqal iyadoo qaraxa kadib ay sheegeen in ciidankii goobta ka agdhowaa ay saseen islamarkaana ay rideen rasaas goor dambe ayaa goobta laga qaaday meedadka oo qaarkood ay gogo-een maadaama qaraxu uu ahaa mid xooggan daahir amiin jeesow waxa uu gashan yahay jaakada lagu sheego inay xabaddu celiso taasoo miisaankeeda lagu qiyaaso kontameeyo kiilo ayna koofiyo culus u weheliso laakiinse ciidamada shisheeye oo jaakadan kuwa la mid ah gashan ayaa marar badan rasaas kasoo gudubtay ay dishay qaraxna warkiiba daa muuqaalo dhowaan laga soo duubay asagoo maleeshiyaad uga khudbeenaya yaaq bari weyne ayaa la arkayey daahir oo jaakada uu culeyskeeda xamili la-yahay gashan cabsi uu ka qabo xarakada shabaabulmujaahidiin darteed waxa uu aaminsan yahay in xarakada shabaabulmujaahidiin meel looga badbaadaya aanay jirin sababtoo ah wuxuu yidhi shabaab dadkan ayay ku wada jiraan hadda waa ay dhegaysanayaan halkan ayay qaarkood taagan yihiin shabaab waad ogtihiin waxay dhaheen lullumaan nahay lullum biila'aan ma noolaan karto dadkaanay ku wada dhex iloogan yihin waa ay dhegaysanayeen hadda halkaanay qaarkood iska taagan yihiin waa ay dhegaysanayeen mana mana mana mana ma- mana laga dhex saari karo daahir amiin jeesow ayaa waayihii dambe isku dayayay inuu maleeshiyaad ka ururiyo deegaanka yaaq bari weyne ee gobolka shabeellada hoose kadib markii uu kusoo fashilmay iskuday uu ku sameeyey dhanka wilaayada hiiraan markaana aynaadu dhanka iyo gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha shi ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho howlgalkaasi oo ah mid fariid ah ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalk gaar ahaan qeybta loogu yaro gorgor waxaana askarigaasi lagu magacaabi jiray burhaan xasan sheikh ayaa qirayay inuu kusoo jabay dagaalada galgaduud iyo mudug xilli uu isaga soo guuray magaalada dhuusamareeb uu sheegayey in uu gobolada dhexe ka xoreynayo cabdalle mukhtaar ayaa inoo haya xasan maxamuud culusow madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka hadlay wararka ku aadan in uu kusoo jabay dagaaladii gobolada dhexe iyadoo shalay oo ugu dambeysay deegaanka burjed lagu laayay ciidamo uu soo maalgeliyey lagana soo furtay hubkii iyo gaadiidkii ay wateen hadalkan oo uu ka sheegay madaxtooyada muqdisho ayaa waxa uu marka koowaad ku qiray in looga soo itaal roonaaday furinta gobolada dhexe hase ahaatee wuxuu ku afgawaabsaday in hal furin oo lagaaga adkaado aanay ka dhignayn dagaalkii oo lagaaga guulaystay xasan wuxuu sheegay in dagaalka ay ku jiraan uu wejiyo badan yahay islamarkaana aada u dhib badan yahay ayaan dhaweyto dhibaatooyin dagaal yaa lagu jiraa dagaalka guud ahaan jahooyin badan iyo meelo badan iyo wejiyo badan asoo ah yaa lagu jiraa macnaha marka haddii hal macrako ama hal goob dagaal oo culays ka yimaado macnaheeda in dagaalkii lagu guuldaraystay ama lagu fashilmay ma ahan dagaal waa sidiisaba waa waa saas waa waa lagu jiraa waddada halganka iyo waxaa lamidkaana waddo toosan oo inay inta ka baxdo meeshii aad rabtay toos ku geynaysa ma ahane waa waddo leexleexata oo qalqallooc badan oo qarar ka degta oo buura fuusha oo aad iyo aad u dhib badan waaye madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muddo lixdan maalmood ah ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud halkaas oo uu sheegay markii uu baxayey in uu ka hagayo dagaalka ay ku qabsanayaan dhulka walaayaadka galgaduud iyo mudug laakiin muddadii uu joogay magaaladaas waxaa dhacay dagaaladii ugu badnaa ciidankiisana waxaa soo gaaray khasaarihii ugu xooganaa dagaaladii dhacay waxaa ka mid ah caws weyne ceel la helay daarunicma nuur dugle gaaday iyo weeraro kale oo qaarkood isaga lagu dili lahaa balse uu ka badbaaday ku dhowaad toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weeraro ka dhacay wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa inoo haya khasaare kala duwan ayaa ka dhashay laba weerar oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyaan gobolka hiiraan galabnimadii shalay weerarka koowaad oo ah dhabagal ayaa ka dhacay deegaanka beerayabaal oo u dhow magaalada buula burte weerarkan waxaa lagu beegsaday ciidamo taabacsan dowladda federaalk oo socdaal ku jiray waxaana la xaqiijiyey in laga dilay shan askari lagana dhaawacay afar kale sidoo kale ciidamada militariga xarakada al-shabaab ee wilaayada hiiraan ayaa kamiin u dhigay askar dowladda federaalk ka tirsan oo marayay deegaan lagu magacaabo kalabeerka oo u dhow magaalada buula burte inta la hubo waxaa weerarkan ku nafwaayay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen shan kale wadarta dhimashada labada weerar ee ka dhacay hiiraan ayaa ah sideed askari dhaawacnu waa toban kale
dowladda federaalka ah ayaan ka tacsiiyeen ciidamadii looga laayay deegaanka baruujiyada ee gobolka galgaduud iyadoo ka been sheegtay xaqiiqada dagaalka oo sawiradiisa lasoo bandhigay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas inoo haya saraakiisha ku sugan gobolka galgaduud gaar ahaana degmada guraceel ayaa madaxda dowladda federaalka la wadaagay dhimashada iyo dhaawaca faraha badan ee shalay askartooda ku gaartay deegaanka baruujyada ee duleedka magaalada guraceel ee gobolka galgaduud xafiisyada wasiirada iyo hoteelada xildhibaanadu ay degan yihiin iyo xarumaha kale ee dowladda ayaa waxaa laga hadalhayaa ciidamada lagu laayay deegaanka baruujeed waxaana siyaasiyiintu ay la socdaan warbaahinta islaamiga ah oo iyadoo xaqiiqada soo bandhigtay balse warbaahinta dowladda federaalk ah ayaa waxay isku dayeysaa in qoraxda ay sacabada ku dado maxaa yeelay waxay doonaysaa in ay ummadda runta ka qariso waxay sheegaysaa in ciidamadoodu ay isdifaaceen keliyana dhaawacyo ay jiraan marka sidaa ay odhanayso mu-asasada alkataib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay xalay faafisay sawirada mida tiro badan oo ah askar shalay dowladda federaalk looga dilay deegaanka baruujed waxaa sidoo kale ay soo bandhigtay lix gaari oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay kula wareegtay dagaalka baruujed ka dhacay bayaan shalay kasoo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku sheegtay in lixdan iyo kow askari ay ku dishay dagaalka laakiinse dadka gobolka qaarkood oo xogogaal ah waxay inoo sheegeen in khasaaraha dhimashadu intaa uu ka badan yahay magaalooyinka iyo baadiyaha gobolka galguduud ayaa si weyn looga hadalhayaa khasaaraha dowladda federaalka shalay dagaalka lagu gaarsiiyey maadaama dadka la dilay ay ku jireen in badan oo ay garanayaan marka laga soo taga tirada dhimashada waxaa jira dhaawacyo qaarkood ay halis yihiin oo ay saraakiilu ku jiraan saraakiisha dhaawacaha waxaa ka mid ah taliyaha biliiska degmada guriceel ee maamulka galmudug cismaan cali hudey iyo shaafici jaamac cabdi oo ah guddoomiye xigeenka maamulka degmada guraceel iyo axmed dirir oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka macuusleyda loogu yeero ee guraceel madaxweynaha dowladda federaalk oo ku fashilmay duulaanadii uu ku qaaday walaayaadka islaamigaha ayaan ka tacsiyeyn ciidamada shalay lagu laayay deegaanka baruujed dowladda federaalka waayadii hore markii ciidamo sidan oo kale laga laayo waxaanay sheegi jireen inay ka tacsiyeynayaan askarta dhimatay laakiinse sannadahan iyo bilahan waxaa badatay in laga gaabsado dagaalada khasaaraha badan sababa sababtoo ah waxaa la doonayaa in dadka la mareen habaabyo oo loo sheego in ciidamada dowladda federaalka ah wax khasaaraha aysan soo gaarin mararka qaar ayaa dhacdooyin qarintooda loo taag waayey waxaa laga hadlaa goor dambe oo aan ku habboonayn sidii weerarka coosweyne ka dhacay oo xasan sheekh shan beri kadib uu ka hadlay deegaanka baruujiyada ee shala subax dagaalku uu ka dhacay ayaa ah halkii ugu dambeysay ee ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ah ee horey ugu soo duulay deegaano badan oo ka tirsan bariga walaayadda galguduud horey ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay cagta u mariyeen saldhigya ciidamada dowladda federaalka ay ku kala lahaayeen ceel la helay mise gawaay galcad budbud iyo cows weyne iyagoo sidoo kale qarax ku laayay ciidamo badan oo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ah oo duulaan ku tegay magaalada ceelbuur arrimahaasina waxa ay sababeen in dhammaan deegaanadaasi ay ka baxaan ciidamada dowladda federaalka ah iminkana ay maamulayso xarakada shabaabul mujaahidiin
mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin ku eedeeyay in haweenka ay farto xijaabka una furto madaariis diinta lagu barto cabdulfataax faarax diiriya ayaa inoo haya magiciisu waa salaad cali jalle waa wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga xilligii dowladii cabdulaahi yuusuf wuxuu ka mid ahaa afar nin oo muqdisho kusoo hogaamiyey ciidamadii etoobiya salaad oo hadda ah safiirka dowladda federaalka u fadhiya jabuuti ayaa shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso waxaanan ku habboonayn soomaaliya wuxuu ku eedeeyey in haweenku farayso inay xijaabtaan oo is asturaan una furto madaaris diinta islaamka lagu barto dalka waxaad og tahay waxbarasho oo ideolojiyadaas lagu bacriminayo iyo timir waxaa waaye marka adigu waad arkaysaa meesha ay khatartu ka jirto laakiin yaa kula hadlaaya hooyo kasto waxaa loo geliyey mare madoobaa farta laga saaray jalbaab waayaa la yiri timirna waa la siiyey meeshaasna u shaqo tagaa la yiri oo waxbarasho taale adiga meeshaas madarasadaas lagaa rabaa in wax lagugu sheego salaad cali jaalle ayaa aragtidiisa ku qeexay xijaabka uu la jecel yahay haweenka soomaaliyeed wuxuuna isagoo ku halqabsanaya haween aan asturneyn oo hortiisa fadhiyo sheegay in xijaabka ugu wanaagsan uu yahay kan haweenkaasi wataan oo ah in wejiga u feedan yahay islamarkaana wataan garbasaar gabadhaasay u asturan tahay jalbaab la yidhi wejigaas inuu kuu bannaanaado garbasaarkaagana aad qaadato jalbaabka weyn ma jirin
salaad cali jaalle ayaa ah nin caan ku ah jecelna shisheeyaha mar uu hadda ka hor isku sharxayay madaxweynaha dowladda federaalka ayuu wuxuu la soo shirtegay inuu yahay ninkii ugu horeeyay ee shisheeyaha kusoo dhaweeya dalka wuxuuna musharaxiintii kale ku yidhi ilaahan idinku dhaarsheeya ila sheega karaa waxaan u ololeeyey kadibna aan u codeeyey in aan dalka ay yimaadaan ciidamo ka socda african union waa kuwa hadda maantana ilaalinaya kadibna waxaan garoonka caalamiga ku soo dhaweeyey muqdisho cutubkii ugu horreeyey ee ciidamada amisom yaa ila sheega kara ilaahan idinku dhaari mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa aada uga soo horjeeda dhaqamada ka jira wilaayaadka islaamiga ah sida xijaabka garka oo la daysto madaarista diinta islaamka lagu barto iyo maxkamadaha shareecada wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay deegaano u dhow magaalada baardheere cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya munaasabad lagu soo xirayay dowro muddo bilooyin ah u socotay taasi oo loo qabtay macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana wax ku baranaya macalimiin ka tirsan beesha luway waxaa ka waramaya mahad cubeyd xafladan oo ahayd mid lagu soo xirayay dowro socotay muddo sideed bilood ah oo loo qabtay mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee beesha luway ayaa ka dhacday deegaanka dudumaale ee hoos taga degmada xudur ee wilaayada bakool mucalimiintan oo ay tiradoodu gaaraysay soddon iyo shan ayaa muddo siddeed bilood ah baranayay tasxiixa qur-aanka kariimka waxayna ka aflaxeen xalaqo loogu magacdaray ibnu kathiir munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowradan ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada bakool iyo qaar ka mid ah malaaqyada beelaha dega gobolkaasi ugu horreyn waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa malaaqyada beesha luway kula dardaarmay inay dadaalkooda sii labalaabaan
geekana maynay muuqatee qur-aanka ilaahay oo la barday oo hortaba la kasaaya tajwiidka laisku saxay soddon iyo dhowr macallin oo geek aragaasan xufaade oo natiijadeena aragaasan haddii inta la kaweeryahay may waa nicmeedan wiin waay lahan koobo korna runtii dhuuji sidoo fadaas hoolo maylaray halawsha walba mee mayray reeunka hanaanadii waa hoolo goyte hanaanadii oo laiskahay may kuwade macallimiintu sado badan odayaalkana dardaarmeen hoob qarash la gebiyey waa la baray intun juhda la geliyey aqoontii on tan un arag haayni ata hoob deegaankii walaa ku saaro waayaan maynagdaayan faa'iididii yoolay ka kooba maasmaa yoolay lamboolii baradii usii ka koobnaadaayan laakiin hoob la gudbiyo dugsii lunfuro kii haddii dugsi la dugsi bahaay kii dugsi lunfurnayn dugsi la fadheesiyo meel kasta marka may la raay dugsi la kufuro faa'iidada marka may ahaa mutacadiya nagadaas oo muto dhanna wada deeras dhanka kale maraaqyada beelaha luwa iyo wanjaleed oo la guddoonsiiyey abaalmarino ayaa ka hadlay waxaa lagu abaalmariyey jazaakum allahu khayran taa sababtee dadaalkii iyo juhdigii unabiini iyo waaliga gobolka mayninka jaaziyeyna siyay kitaabka qur'aanka mayo ahaan libes kor i hoos amaamadana na sii maynana siiyey shaatina na sii may kalena na siiyey funaano hoosgaleena na sii may kalena na siiyey mayo ahaan kobina na sii may kalena na siiyey ulbokoora may dheeraad nin aha koofiye gaar ahaantii hata mayba macnaha dareenka iyona iya se un hata nanin qaabili amba walaayadanii farax geliidi awalan walana nasii walan kuyin may waha nanii farax geli oo mayda raay nana siiyey islaamka nasii amba walaayada nasiidi ninka deegdi amba nii farax geliidi walan kuyin ma eyna kitaabka qur-aanka kariimkaa tafsiirkii ka dhah yaal lama mayla raay ma'uus sarwaal shaati i funaanag kobo koofiyad iyo ul bakooro dhammaantii untaasana nii farax geli beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tartamaya khayraadka iyo mashaariicda lagu horumarinayo deegaanadooda haweeney ka tirsan booliiska kenya ayaa magaalada ildoreed ku dishay ninkeeda cabdilkhaaliq macalin cabdiweli ayaa inoo haya haweeneydan oo si gaar ah ula shaqaynaysay waaxda faayadhoorka badeecooyinka ee dowladda kenya ayaa dishay ninkeeda kadib markii oo soo kala dhex galay muran la xidhiira arrimo ku saabsan qoyskooda dilkan ayaa la sheegay inuu si gaar ah ugu dhacay magaalada eldorati oo ka tirsan dalka kenya wararka ayaa intaas ku daraya ilaa iyo laba iyo toban xabadood ay haweeneydan ka mid ah booliiska kenya ku dhufatay ninkeeda ay u dhaxday una dhashay saddex curur ah haweeneydan ayaa gacanta lagu dhigay kadib markii ay dilkan geysatay waxayna haatan ku jirtaa mid ka mid ah xabsiyada dalkaasi xogta dhacdadan ayaa laga soo xigtay taliyaha booliiska ee ismaamulka falka uu ka dhacay wuxuuna sheegay in meydka ninka la dilay la dhigay goobta meydadka lagu diyaariyo ee isbitaalka mooyo warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaha